Helidda biyo nadiif ah oo tayadooda la hubiyey waxay muhiim u tahay badqabka caafimaadka bulshada. Haddaba, Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa sidii bulshadu u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo tayadooda la hubiyey ayaa dhowrkii sane ee ugu dambeeyay ku hawlanayd keenidda qalab casri ah kaas oo lagu hubinayo tayada iyo badqabka biyaha bulshadu cabbaan. Madaxa shaybaarka Wasaaradda Biyaha Jubbaland, Aaminaha, ayaa ka warbixisay noocyada biyaha ay tayadooda hubiyaan iyo nooca shaybaarka ay u adeegsadaan hubinta tayada biyaha.
bismillaah een, shaybaarka hadafka ugu muhiimsan ee loo aasaasay waa in la dabagalo la ogaado tayada biyaha Een, biyahana aragtida keli laguma ogaado tayadooda shaybaarku wuxuu leeyahay qalab iyo shaqaale u tababaran aqoontoodina leh oona aqoon u lah in lasoo saaro waxaas biyaha ka mid ah macnaha waxyaabaha biyaha ku jiro ee ilmo qabatada ah haddii ahaan lahayd qaybta fisikaalka haddii ahaan lahayd qaybta kiimikaalka iyo weliba microbiologicalka marka shaybaarka hadafka ugu muhiimsan uu qabto waa inuu ogaado badqabka biyaha biniaadanka ay cabaayaan waa mahadsan tahay een, biyaha aan baarno waa biyaha kambaniyada privateca ee magaalada soo geliyaan haddii aan lahayd kuwa magaalada biyaha ku sameeyo haddii aan lahayd ceelasha dadka qotay ee ganacsi ahaan u isticmaala haddii ahaan lahayd hay-adaha ceelasha ee qodaan ee wasaaradda kusoo wareejiyaan haddii ahaan lahayd biyaha dibadda ka imaaday ee magaalada soo galay si jalaateysan Een, iyo biyo weliba waxaa jiro webiga oo la miceeyo la filtareeyo wasaqda laga saaro een, kuwaasoo kambaniya gaara ayagana ay ka ganacsadaan intaas baa anaga waan dabagalnaa oo ogaanaa tayadooda waa mahadsan tahay een, khibrad waxaan u leenahay aan maanta ku maamuli karno aan ku dabageli karno tayada biyaha Een, ee, dhammaantood waa post graduate dhalinyarada ku shaqeyna shaybaarka qaar dalka dibadiisa kasoo barteen qaar waa master holders marka een, intaasna loogama sii harinee tababaro dibadda loogu qaadayaa jiro oo aqoontooda lagu sii siyaadinayo si loogu haleeyo tayada iyo waxyaabaha ay soo saarayeen inay accurate ahaadaan waxaa lagu soo xulay een, aragtiyo ay u leeyihiin aqoonta biyaha iyo een, khibrado xilli muddo dheer maadaama qaarkood ay ka mid ahaayeen dad xilli badan dhowr iyo toban sano ku dhex jiray biyaha tayadooda Een, ee, iyo waxaa lagu soo xushay in ay yihiin dad ay ka go-an tahay inay u shaqeeyaan bulshada xaalad walba ay gaarto waxaa dhici karta biyo laga soo qaada meelo aada u fog in dhalinyarada qaar ay baxaan xa- xa- xeen- xilliyo colaado lagu jiro ay aadaan meelo magaalada ka baxsan een, kuwaasoo waajibaadkoodana soo gutaan marka intaasaa lagu soo xulay
Bulshada ku nool magaalada Kismaayo ayaa isticmaala dhowr nooc oo biyo ah kuwaasoo ay ka mid yihiin biyaha laga cabo ceelasha dhulka laga qoday kuwa la filtareeyey oo laga soo jiiday webiga iyo sidoo kale biyaha ku jira caagadaha oo laga keeno dalka dibaddiisa waxayna wasaaraddu sheegtay in dhammaan noocyada kala duwan ee biyaha haatan ay shaybaar maraan